bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan oo isin hamiin kasta ku dhugunsaadsan warbaahinta warsan markila ku reebo hamiinimada jamaada ee sabtaga galaasa hamiinimo talaadu arbaahoydayta taariikhdan iyo ka eedanta soddoy kowga bila saddexaad sanada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ku dhugunsan doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid ahaa gudoomiyaga maxkamadda sare ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad koonfur galbeed soomaaliya oo xukuno karidi tuman eedaysana waxaa ku muuqdan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad barnaamijkii ka dheegi doontaan saasaata waliba barnaamijkaasin ku gudbii doona hoo ilaahay karaal nagda maamulka gobolka baayikan degmada baydhabo oo gubi kaarar been abuureh barnaamijkiyaasin ku gudbii doona may kaararkaasi tohay sababtalan gubayna ma hayta barnaamijkii ka dheegi doontaan saasaata waliba barnaamijkaasin ku gudbii doona hoo ilaahay karaal nagda xildhibaanada baarlamanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya oo dhugunsaday khudbado musharaxiintan tartamaya xilka guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiin ku gudbii doone waxaana ku mid a musharaxiintan tartama hayan guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya dhibaatada sileeyo cudurkan coronavirus waana ku wacyigeliyay bulshada barnaamijkaasiin ku gudbii doona saasaata weliba barnaamijkaana intii habada ka jarisin dheegi doontan maamulka gobolka banaadir oo mamnuuca muddo lama isbuuce meelo bulshadan isku kooyansada xeebaha dabaale ee magaalada muqdisho qodobadaas iyo walaaghaniisaayadiyaasiin gudbii doonaan maxamed cabdiraxmaan cabdi barnaamijkaasin diyaarintanisiin kula dareersahay dhinac sanaadan weliba gacan weyn ku jeysada cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar labaad ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan faylan hamiin faylan akhyaare kolka kaleeta ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo geega jadwal kulameedsho magaalada baydhabo kuweeldhadan waliba iyo ku dhugunsadana khudbado iyo jeediyayaan musharaxiintan tartamaya xilka guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya xubno xilka guddoomiyaha baarlamankan tartamaya waliba ku mid ah dakhtar cali saciid fiqi iyo soo kaleeta maxamed cabdiraxiin nuur xilka ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka koonfur galbeed iyo waliban tartamahaya xildhibaanad aamine isxaaq maxamed iyo soo kaleeta maxamed nuur maxamed oo horaansan haye gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya xilka gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamanka iyo weliba shaleedian tartamahaytee shamse maxamed yarow oo horanhayti wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka koonfur galbeed soomaaliya kulankun oo xaadireen sagaaliyo shan mudane oo ku tirsan baarlamanka lamaad ee koonfur galbeed iyo weliba musharaxiintiyo injeedinga khudbado ka eedan taariikhnololeedsho iyo heersho walbarasho
waxaa sharaf ii ah in aan hortiina soo istaago anigoo ah musharaxa guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee dowladgoboleed koonfurka soomaaliya intaan u gudagelin faahfaahinta warkayga musharaxnimadeed waxaa mahad gaar ah ana soo kooin u jeedinayaa madaxweynaha dowladgoboleed koonfurka soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed daftigareen oo har iyo habeen u taagan horumarinta dowladnimada dowlad goboleed koonfurka soomaaliya taasoo ugu dambeyn maantaan u taaganahay in uu garab ku siiyo oo kusoo siiyey odayaasha dhaqanka si ay usoo xulaan xildhibaano tayo leh oo ay yihiin dhalinyaro aqoon leh boqol kiiba tobanti shan islamarkaana uu ku adkeeyey in doontada haweenkana ay noqoto boqol kiiba labaatan waana uu ku maansiya madaxweynaha waxaa kaloo mahad u jeedinaya dhammaan odayaasha dhaqanka dowlad goboleed koonfurka soomaaliya si ay ugu dadaaleen muddada kooban ay usoo xuleen si isqaqabsi la-aan ah baarlamaanka labada ee maanta halkan awooda joogo waxaa kaloo mahad u jeedinaya dhammaan laamaha amniga ee dowlad goboleed koonfurka soomaaliya sida booliska nabadgelyada nabadsuida iyo walaalaha amison gaar ahaan sarkarkriid si ay guteen waajibaadkooda u xilsaaran amniga amnina aadna ayna soo jeedi karin dowladnimo waana ku mahadsan kulligood waxaan sidoo kale mahad gaar u jeedinaya dhammaan cid alaale ciddii garab ku siisay garab istaagga nidaamka dowladnimo ee dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya sida beesha caalamka waxaa mahad gaara iska leh madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliyeed si ay ugu dadaaleen ayna ugu go-an tahay inay garab istaagaan dowladda dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya mudan yahay mar weyn waxaa si kooban idinku sharxayaa taarikh mawleedkayga waana sida dan soo socda magacayga waa xildhibaan maxamed cabdiraxiim nuur kuna dhashay gobolka shabeellada hoose degmada qabyooley kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ahna xaaste xeerka waxbarashada waxbarashada asaasiga dugsiga qur-aanka kariirka degmada qabyooley dugsiga hoose dhexe iyo sare kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii isla degmada qabyooley waxbarashada sare jaamacadda burmaan alislaamiya ee ku taala dalka suudaan jaalada khurtuum kuliyadda dhaqaalaha iyo siyaasadda bachelor labada kun iyo saddex sidoo kale jaamacadda jubba isla suudaan ah waxaan ka diyaaray master degree business and development labada kun iyo sideed xeerka shaqada iyo khibrada aan kasoo shaqeeyey waxaan kasoo shaqeeyey waddanka suudaan shirkadda la yihahdo shirkadda african exchange labada kun iyo shan ilaa labada kun iyo sagaal waxaan kaloo kasoo shaqeeyey waddanka belgiumka shirkad sida shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo midda dowladeed labada kun iyo kow iyo tobanka ilaa shan iyo tobanka waxaan qeyb kasoo noqday qeyb ka ahaa xildhibaanada baarlamaanka koowaad ee dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya ee la asaasay december labada kun iyo shan iyo tobanka waxaan wasiir kasoo noqday wasaaradda xanaanada xoolaha dirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya saasoo lii magacaabay dhammaantii labada kun iyo toban iyo todoba waxaa kaloo si waxaa kaloo lii magacaabay wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowlad goboleedka koonfurta soomaaliya februaayo labada kun iyo sagaal iyo tobanka mudan yaali marweyn haddaba markaan darsay in koofo galbeed ay u baahan tahay dadbargelin dowladnimo markaan arkay dhibka dhan walba ka haysto shacbigayna sida dhibaatooyinka amniga waxbarashada abaaraha barakaca iyo wixii la halmaana looga baahan yahay in laga sanatir bixiyo dhammaan dhibaatooyinkaas kor ku cusan waxaan ugu aansaday in aan ku dhiirido inaan soo istaago hortiina aan idin weydiisto codkiina in aad isiisaan sida si aan jagada guddoomiynimada u qabto ugana adeego shacbigayna soomaalida ee koonfurtada soomaaliya ballanqaad waxaan ballan qaadayaa haddii aan ku guulaysto xilka guddoominima guddoominimada aad ii doorateen inaan si buuxda ula shaqeeyo anigoo gudinaya waajibaadka dowladda
waxaan kaloo salaamayaa guddiga doorashooyinka guddoomiyaha iyo dhammaan xubnaha kale waxaan salaamayaa musharaxiinta waxaan salaamayaa xildhibaanada federaalka halkaan jooga waxaan salaamayaa xildhibaanada maaragtay koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka saxaafadda waxaan runtii maanta aada ugu faraxsanahay inaan maaragtay aan arko wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed oo runtii isu diyaarisay in maaragtay ka hortagga cudurkaan layihahdo coronavirus sidaa ka warqabtiin magacayga waxaa la lahaa doctor cali saciid faqi waxaan muddo todoba sano ahaa safiirka soomaaliyeed ee midooda yurub dad badan ayaa waxay weydiiyeen waxay yidhaahdeen war koonfur galbeed maxaad u geeyey marka horta waxaan rabaa inaan u sheego soomaalidu dhan waddankan soomaaliyeed inuu yahay waddan runtii u baahan maanta nin walba meeshu joogo inay inuu hooshii la rabay uu ka qabto waddankeenii muddo soddonka sano ku dhawaad ayaa burburcaa siyaasad ahaan waa qaybsanayn ee, hadda wuxuu ku socdaa jid wanaagsan dowladnimadu ma sahlana waxaan kaloo rabaa inaan maaragtay aan idin sheego darajadii laysan maaragtay wax weynayeen waxqabadka ayaa ka muhiimsan marka markaan arkay ee, hamiga siyaasadeed iyo ee, hogaaminta caafimaad ee mudane madaxweynaha ee koonfur galbeed cabdicasiis labtan gareen ayaa waxaan go-aansaday inaan runtii uu yahay qof aan isla jaan qaadi karno marka waxaan go-aansaday inaan halkaan imaado aan maaragtay ee maanta sida aad ujeedaan aan usoo istaago inaan idin weydiiyo maaragtay codkiina inaa isiisaa inaan ahay musharax ee guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed Ee, aniga waxbar waxbarashadeeda dugsiga hoose iyo dhexe waxaan kusoo qaatay degmada baraawe dugsiga sare muqdisho jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaan ka baxay waxbarashadeeda heerka sarena waxaan ku qaatay talyaaniga iyo germany waxaan kasoo shaqeeyey maaragtay ee, maraykanka oo dhowr sano aan ku maqnaa Aa, marka runtii maalintii aniga la ii magacaabay ee, inaan noqdo safiirka soomaaliyeed ee midooda yurub maalintaasna waxaan go-aansaday inaan soomaaliya aan u noqdo qof maaragtay u huray nafsadiisa si ummadeeni maaragtay dhibaataysan aan u badbaadinay sidaa ka warqabtiin waddankan runtii waa waddan barwaaqa aada u barwaaqa waddankan wuxuu ka mid yahay tobanka waddan adduunka ugu barwaaqaysan maantii ummadii iska laheedna inay saan u dhibaataysanaato waa laga fiicaya marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto inay gartaan in waddankooda uu yahay waddan maaragta qiimo badan waddan wax kasta leh cimiladiisa ay fiican tahay xeebta ugu dheer africa ay leedahay ee, dhul beereed aan la qiyaasi karin ee, kalume kalumaysi fara badan xoolo fara badan iyo kheyraad fara badan oo aan la qiyaasi karin oo maaragtay hadda qof kasta ka warqabo ee, waddankan boqolkii lixdan iyo shan waxaa lagu sheegaa ee, dad dhalinyaro inay yihiin dhalinyaradaas waxay u baahan yihin mustaqbal waxaan aragnaa in intaan indhaha soo furtay waxaan arkaa soomaali oo dhibaataysan soomaali is haysata soomaali oo maaragtay meel ee, mugdi isu wada marka fikirkaa ma shaqeynayo waxaan u baahanahay fikir ka duwan oo runtii oo horumar geysan karo waxaa ogaataa wiilkaan geyso ku nool kii burco ku nool kan Bo- boosaaso ku nool kan baraawo ku nool kan kismaayo ku nool kan baydhabo ku nool hadduusan waxbarasho helin waddankan ma horumarayo marka waxaan rabnaa inaan runtii aniga waxaan halkaan usoo istaagay inaan eh, koonfur galbeed aan u sheego in ay noqoto hurmuudka gobolada eh, federaalka ee soomaaliyeed Eh, koonfur galbeed dadka jooga waxay u baahan yihiin marka ugu horeysa nabadgelyo nabadgelyo in laga shaqeeyo Eh, waxay u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho waxay u baahan yihiin inay dadka shaqo aadaan kheyraad badan ayaa koonfur galbeed ay haysataa oo ay ka mid tahay xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga iyo kheyraadka kale oo dabiiciga ah oo maaragtay ee, ku duugan wad- dhulka gudihiisa ama badda gudaheeda marka haddaan maaragtay aan kulligeyna usoo jeesano inaan maaragtay ka shaqeyno horumarka iyo ee, la tartanka adduunyada inta dariska nagla ah iyo inta kaleba waxaan rajeynayaa meel fiican aan gaarayno marka had- waxaan halkaan u istaagay sidaan hore idinku sheegay inaan codkiina codsado sidaa ka warqabtiin baarlamaanka waa sharci dejinta sharci la-aan cadaalad ma laha sharci la-aan nabad ma laha sharci la-aan horumar ma laha sharci la-aan dowladnimo ma laha sidaas darteed waxaan idin leeyahay mas-uuliyad weyn ayaa idin saaran mas-uuliyaddaasoo ah maaragtay in aad ka soo baxdaan oo aan noqono haddaa i doorataan aan noqono dadkii mashiinkii dhaqaajin lahay gobolkan mashiinkii gobolkan horumarin lahay mashiinkii isu keeni lahay soomaali meel kasta ay joogto inaan noqono marka waxaan leeyahay haddii la ii doorto waxaan ballan qaadayaa sida aan ku dhaartay maaragtay haddaaytu waad arkaysaan in maaragtay aan ku dhaqmi doono waxay diinta islaamka ogoshahay wuxuu dastuurka ogol yahay waxay soomaalinimada ogoshahay waxaan kaloo maaragta idin sheegayaa in tayada ee baarlamaanka shaqaalaha baarlamaanka madaxda baar xildhibaanada baarlamaanka aan kor u qaadi doono in dastuurka oo furgalbeed meeshuu maraya in kastoo aan garanayn aan dhamaystiri doono uu noqon doono dastuur maaragtay waafaqsan dowladda federaalka in dowladda federaalka si toos ah anigi iyo maaragtay haddii lii doorto anigi iyo madaxweyne cabdicasiis aan wada shaqayn doono taasoo ah mas-uuliyad naga saaran in maaragtay soomaalida inteeda kale oo inaan maaragtay gaarsiino nabad cusub oo ka dhalatay maaragtay koonfur galbeed marka sidaas darteed waxaan idin leeyahay waxaan idinka codsanayaa codkiina ina ay siisaan berito haddii ilaa yidhaahdo waxaan kaloo idin rajaynayaa runtii nin walba inuu ku foojignaado inuu garto mas-uuliyadda la saaray xildhibaan kasto hadduu mas-uuliyaddiisa ka soo baxo waddanka wuu hormaraya xildhibaanka waa inuu gartaa inuu mas-uul ka yahay dowladda inuu la xisaabto dowladda la dhisi doono ama tan hadda dhisan waa inaan la xisaabtano guddiyaan samaynaynaa guddi kasto wuxuu mas-uulka yahay wasaaradaha uu markaa mataqaanaa u qaabilsan inuu la xisaabto meeshii waa inay cadaalad timaadaan waa in shacbiga ay helaan adeega maaragtay bulshadeed sida caafimaadka waxbarashada iyo horumarinta intaasna idinka ayaa laydinka rabaa annagoo wada jir ah waxaan rajaynaynaa inaan guul iyo barwaaqo u horseedi doono koonfur galbeed ee soomaaliya
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم marka hore waxaan inta ka salaamayaa xusimaha guddoomiyaha mudane xasan cabdi nuur baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed odayaasha dhaqanka bahda saxaafadda hololeedada baarlamaanka guddiga guddiga hololeenka maxaa guddiga doorashada marti sharafta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aniga waxaan ahay gabar xildhibaane kanu soo qayb qaadatay xildhibaanadii ugu horreeyey ee koonfur galbeed haddana waxaan ilaahayna sii siiyey inaan ka mid noqdo xildhibaanada labaad ee koonfur galbeed soomaaliya aniga waxaan ahay aniga waxaan u taaganahay xilka guddoomiyaha koowaad laba koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaan waxay idinka dulmaro taarif nololeedkayga waxaan ku dhashay gobolka baay gaar ahaan baydhabo waxbarashada ee dugsiga hoose waxaan kusoo qaatay baydhabo dhexe iyo sare waxaan kusoo qaatay gobolka hiiraan beledweyne shaqada qaranka ama gurmadka mashaariicda horumarinta qaranka sidii awalba hore loo yaqaanay markii haddada kursi sar dhameeyaan waxadeetan labadii waxaan shaqo qoran oo macalinnimo ah usoo shaqeeyey degmada diinsoo kun sagaal boqol sideetan saddex sideetan iyo shantii waxaan ka qalanjibiyey kuliyadda waxbarashada macalimiinta ee lafoora jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaan ka qaatay shahaadada b a kun sagaal boqol sideetan iyo lix sideetan iyo toban waxaan bare ka noqday dugsiga sare ee sheekh ooyaye degmada jowhar gobolka shabeellada dhexe kun sagaal boqol sideetan todoba sideetan sideed waxaan shaqaale ka noqday wasaaradda boostada iyo isgaashiinta dowladdiina kun sagaal boqol sideetan iyo sagaal sagaashankii waxaan noqday shaksi iskii u shaqaysta dhanka ganacsiga una wareegay markaas oo aan tegay shaqadii dowladda ka tegay shaqadii dowladda marka ay burburtay dowladdii dhexe kun sagaal boqol sagaashan iyo koogii waxaan ganacsigayga u wareegtay waddanka kenya magaalada nairobi laba kun iyo lix laba kun laba iyo tobankii waxaan la soo shaqeeyey hayadaha internationalka u n agency sida w f p unicef iyo international n g o sida save the children toroke bank bishii december laba kun shan iyo tobankii waxaan ka mid noqday xildhibaanadii ugu horeeyey ee loo soo furo barlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saddexdii janaayo laba kun lix iyo tobankii waxaan u tartamay xilka gudoomiye xogeenka koowaad ee golaha wakiilada taas oo aan ku gulaysto toddobadii nofembar laba kun sideed iyo tobankii waxaan noqday xusimaha gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed xilligaa oo ahayd xilli kala guur ah transitional period maamulka koonfur galbeed u baahnaa in la badbaadiyo sidaa daraaddeed waxaan noqday mas-uulkii u istaagay badbaadinta hogaaminta hogaaminta doorashadii madaxweynaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan ka guulaystay oo ilaahayna igula garab galay xildhibaanada sharafta leh waxaan si xushumad leh oo ay ku jirto idinka iskaga codsanayaa in aad urfida isiisaan haddii aad i doorataan waxaan idin ballan qaadayaa anigoo ka faa'iidaysanaya khirfadda aan u leeyahay howlaha baarlamaanka ee aan soo qabtay afartii sane ee lasoo dhaafay lambar koow in xuquuqdiina joogto ay noqoto lambar labo in xukuumadda loola shaqeeyo si hufaan oo weliba isku isla xisaabtan leh lambar saddex in kor loo qaado aqoonta xildhibaanada howlaha baarlamaanka lambar afar in guddiyada baarlamaanka dhex marto wada shaqeyn buuxda lambar shan in xildhibaanada si siman oo ay cadaalad ku jirto kula dhaqmo ugu dambeyn mudaniyaalka sharafta leh waxaan mar kale idinka codsanayaa in aan codkiina isiisaan anigoo kalsooni buuxda idinku qabo in aad
warshada usbuunyada shaakir shoble shoble haashinew sidee umaymay waa digaagga shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gorodaaye wed alo hadda shugri shab dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan katagida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharafti itayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan sundurmo shahaad anhayna iyo isbuunyo shabshalbana anhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaalsha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanto isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ileen bershooba shiila waxaa koobiyaysaday orjinaal farmadoobaga inka seew warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob haan hak horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kalaata gudaha magaalada baydhabo iyo mayba usakayaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska la maarna mayba usakayaale boostaajyada shabeelow bartamaashe am walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumi kow tumi kow boqol soddon iyo seddo eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama teleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
qayboogii hore ee barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaari maamulka gobolka baa'ikan degmada baydhabo iyo weliba geeg iyo magaalada tan baydhabo iyo kugubanga kaarar been abuur ah oo lanqaybi dad barakaciyaal ah xaanas oo iyo sheegan maamulka xaanas oo dhiibeen dadku been abuuradeen hay-ado samafalka ee howlgalaayeen gudaha koonfur galbeed soomaaliya komisharka gobolka baay cabduqaadir cali maxamed watiin iyo soo kaleeta guddoomiyaha gobolka baay cali wardheere doyow xasan macalin axmed biikole iyo weliba warbaahinta hortiyo kugubanga kaararka been abuurka ah ee laka khiyaanahya dadka barakacayaalka ee ka dhaqan xerooyinkan magaalada baydhabo iyo oona sheegeen mas-uuliyiintun in kaararkun haayan haano lakugu been abuuri hay-ado samafalka ee ka howlgalaayeen guud ahaan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya been abuur ah oo dambe inaysan dheg aysan u dhigin haddaba waxaan u qaybinay dhinaca isagoo af soomaali ku qoran iyo qoraal ay isagoo afka luqadda ingiriisiga ku qoran oo ah nin allaala ninkii jooga kaamamka inuu nambaradaas soo waco hadduu la kulmo wax habboon iyo waxaanan habbooneyn ama waxay dhibsanayaan ama lacago la weydiinayo ama been abuur ah nambaradaasoo shaqeynaya afar iyo labaatankii saac midna ay ku qoran yahay af soomaali mid luqad ingiriisi waxaan u qaybinay kan soomaaliga ah waana u sharaxnay waana u qaybinay sidoo sidaas si la mid ah xafiiska hay-adda guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha iyagana wixii waxaan soo saarnay number ah numberkaas oo ah wicitaanka wax allaala wixii ku saabsan tabashadooda inay kala soo xiriirayaan qofaa u xil saaran qofkaasoo wixii ayaga fariimaha ay soo gudbiyaan kadibna aan dabagal ku sameyno meel walbuu ka joogo kaamamka qaxootiyada iyo nimanka iyo dadka dib u soo laabtay waxaan u jeedinaynaa dhammaan dadweynaha inay ka feejignaadaan waxyaabaha been abuurka ah oo lacag lagu weydiinayo hay-adaha waxay ku shaqaynayaan amarka dawliga ah amar dawli ayay ku shaqaynayaan nidaam dawli ayay u shaqaynayaan ayagoo wada shaqeyn naga wada dhexayso waxyaabaha ay qabanayaan ee samafalka ah lacag ma ahan dawladda ayaa deeq ku bixiyey dadka tabaalaysanna in wax loogu taro in dadka tabaalaysan lacag laga qaado macaash ah kuwa been abuurka sameynayo iyagana kolley abaalkoodii waxaan marin doonaa amniga amniga ayaa ka abaalmarin doono waxaan oga dignay cid allaale ciddii lacag weydiiso ama ku dhibaatayso meelaha ay joogaan inay nala soo xiriiraan gacan weynna aan insiirno annagoo kaashanayno laamaha amniga maamulka gobol iyo degmo iyo dhammaan bulshada raayidka ah waxaan warkayga aan kusoo koobayaa waxaa halkan yaallo boqol oo kaar oo aan dib u soo ururinay oo been abuur ahaa oo dadweynaha lagu qalday masaakiinta ahaa lacagtoodiina shalay waa loo celshay kaararkiina waa la keenay iyagoo sita waan ka aruurinay waan u sheegnay waxaan rabnaa maamulka ayaan rabnaa hortooda in kaararkan lagu gubo oo oo aan oo aan ku gubno oonu u caddayno miidiyaha midka localka ah iyo midka aragga ah t v-ga dadweynaha inay ku quuso qaataan waxyaabaha been abuurka ah inaysan soconayn wacyigelin badanna waan ku sameyn doonaa kaamamka annagoo aan ka shidaal qaadanayno dhibaatooyinka loo geysto dadka masaakiinta ee ku nool xeryaha barakacayaasha aada iyo aad aad umahadsantihiin waraysigeedu intaasaan kusoo koobaya waxaan ku wareejinayaa haha waa ogaanay dadka lagu sameeyey waxaan gacantooda lasoo geliyey boqolka xabaa waxay oga yimaadeen xamara lagu soo daabacay dad masa ninka la siiyey kaamleyda ah waa lagu qalday markaan ogaanay isaga naftarkiisii wuu shoogu qaaday oo been abuuri lagu kor abuurtay sababtoo ah wuxuu lahaa kaamkaagaad wax u helaysaa hal sano laba boqol oo dollaraa kuu soconaysou lahaa ma ahayn nin isaga intuu waxbaxay oo soo daabacday waan dabagalnay ilaa meeshay ka yimaadeen waxaa kaloo jiray degmada wanlaweyn ayaa qoraalkanoo kale laga bilaabay xogihii aan raadinaynay markaan helnay qolyihii ayagu wax u soo dhiibay dabagal markaan ku samaynay nambarada ay samaysteen oo qaladka ah kadibna wanlaweyn waxaan uga dignay maamulka guddoomiyaha gobolka waxaa kaloo jirtay jalalaqsi ayadana laga sameynayay waxaan xiriir la sameynay guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee hir shabeelle ee in qoraaladaasi uu ka hortago saddexdaas meelood ee baydhabo iyo iyo iyo wallaweyn iyo jalalaqsi laakiin nasiib wanaag dadka halkan boqolka kaar la keenay xamar looga keenay waa lagu qal- waa lagu qalday nin oday oo isagaba kaam joogo wax raadinaya raajicinay ayuu ahaa hoosta looga sheegay waxaa la dhahay kaararkan hal sanay soconayaan dadkiisuu ku wacyigeliyey ee dee annagana nalanima soo wadaagin annagana xogihii markaan helnay taleefanada xoge lanoo soo diray kaarara lacag lagu qaadanayo xogtiaan ururinay dabagalaan samaynay waan raadinay xalkii ugu dambeeyna waan waan gaarnay kaararkiina diban usoo ururinay wacyigelin badanna waan samayn doonaa si arrimahan aysan dib dambe dhammaan howlgalayaasha shirkan sidoo in sheegay guddoomiyaha degmada iyo onay tahay commissionkaba may inta lacag bandhigay dad oonay tahay kaarar beeslo ugu qaadi oolan sheego ini wan la siiyow unity arna wakiilku iin may sheegan arrintaasi ini been abuurka sii hayti been abuurkaas mid tan laqobadi eta guud ahaanna may babadatay ini oo shicibka marba marba sanaado non laqooy wan lagu qaado may dareerte madbuujigo inilanka koy madokore kasanile robeeslo ku dhac madokara lisheene hay-ada waldhiibas leer maysin sheegana hay-ad waldhiibas ya waldhiibas mahayna beesmayn arugiyo lanki bees sheen kaeran wallan walkin hay meh kaamangi may sheegane bees sheen wala kasiya wala roma kujarda duug adi walka sheeno baan wala lakin sheene hay-adi waldhiibas walku qaado laakin in ad laakin mari ada bees sheen lakeer dollar ba laka dhiko may sheega seetaas calaamada beentee kumid ad marka ini kudigtoona tan maalin walba facebook dhasinka boobow dhasinka lakoyn dad aqliyo shaqeeyo nagada tuugada madba sanaado lakoys sanaadiyan isbedelaas farsamo kasto isin ogaatan ini walla walla ka dhaco mayb waa macnaaje adi bees tiida sheen la kare meelada bees sheen la kare meelada meel walka boobal fado adi wal siyo gahoto aatari adi wal weydiyo waay hanga kasiya hanga sheen adduunyada wal mayka dheeg han sheen lanka kaare tuug waay tuugna way waa madba gujiga usubsayn lakoyo isku ilaaliy saata dhidi ay dhinoy lan alla lanki wala siin haysan arab way waha wala amsiya leere maayna wal isi oo bisa kadar isu wal wal fado ay madun tuug ah dollar bal laga dhiga lanki shilin shan kaar tuug way marka arimo wasa si sheegan faafaahin man baan idin way waha haan haato mado forex silas kad ay sim ogdi forex ee beesada shaqeys faayidi kasiya kulli tuugu intaas oo walba beesa kan lug loo beesa shan beesada shaqeys iyo beesa shan haan kasiya lan leysin dhigdan way waha tuugada adduunyada ka faafsano geed wujuuha galadaas oo madu wiilada nisna kaas madu yar suuba nisna kaas madu akhyaara nisna kaayaan mad wujuuha la baayan marka ku digtoona la tuugada ee warkana tag gebi gaayada ma santi
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد الحمد لله رب العالمين آه، مركو هراء ويسلامي قدوميها قبلك gudoomiyaha commissionka wariyaasha iyo saraakiisha fadhida halkan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan leeyahay waxaa weye sida commissionka sheegay waa arrin aada iyo aada murugo leewahay in shacabka la khiyaana oo la dhibaateeyo inti kaalo loo soo saray oo la yidhaha keena lacag marka hore lacag keena marka dambena waxaan idin keenaynaa beeso oo maxaa lahaa mobil lagu shigo arrin qaldan waayo arrin qaldan waayo arrintaas waxaa weeye waxyaalaha shacabka lagu dhaca laakiin waxaan leeyahay ciddii ka shaqaysay hooshaa qabatay waa hay-adda maxaa la yidhahda maxuahay commissionka oo hotiga dadaal bay sameeyeen qof kasta oo hay-ad ah uu maamulayo maxaa la yihahdaa maxaa qaxootiga sida ay yeeleen commissionka xafiiskiisu yeelay baa laga rabaa waa dadka dadkaaga wey shaqadaana waa shaqadaada wey inaa ogaatiin hay-adaha ku shuqulka ku leh inay maxaa la yihahdaa ay sameeyaan baaristaasi ogaadaan waa loo baahnaa commissionka iyo shaqaalihiis waajibkooday guteen waxaan u mahad celinaynaa aada bay u mahadsan yihiin tan kale waxaa weeye waxaan baaq u jeedinayaa shacabka ee ku nool magaalada baydhabo shacabkii dad wareersan bay u elihiin kaar bay iska maqleen kaarka wuxuu yahay garanmayaan hay-ad bay iska maqleen hay-ad waxa dhibay isma garanayaan horta qaxootiga ilaahay caadilka ayaan weydiisanay inuu baaba-a baa ilaahay ku tuqayna inuu naga baaba-a wuu baabi'i doonaa waqtiguu leeyahay laakiin dadka soomaaliyeed oo kaararka been abuurka lagu dhacay inay isfugsadaan baa rabaa lacagtooda la soo aruuriyey lacagta laga qaaday waa loo soo celiyey waxbaa loo qabtay haddana maanta waxaa weye maanta hadday la qabtay beri ay ku nuqsadaan beri ay ku nuqsadaan soo gal soo galda soo galda soo galda beri had- fadhiiso fadhiiso beri hadday beri hadday ku nuqsadaan oo dhibaatadaas eh, loo geystay ay ogolaadaan arrin waxay noqonaysaa yani badownimo ee jaahilnimo ah oo dareelaan ah bay noqonaysaa qaxootiga waxaan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa dhammaantood inay ka fooj foojignaadaan been abuurka la samaynayo waxbaan kuwa haayaa wax keenta waxaad ii haysid ii keen markaasaa wax bixinaa ha yidhaahdeen laakiin maxaa la idhahdaa hoo kana ku sheekeen hoo war ma noqonay waa ceeb waxaas yani badownimada la sheegaya ay ka batahay dadkayga hadlaalada inay yeeshaan waay macnuu yeeshaan waay waxyaalaha maxaa la- gobolada qaar gobolada qaarkood ay ay nagu- nagu takoon ay nagu ceebeen ay ka batahay arrintaas ma loo baaha waxaas yani muxuu ahay qofka kaar waktigiis ma jiraa ma dhammaaday hayd ma joogtaa hayd ma joogtaa ma maqan tahay baa la rabaa mooye kaarkeen hoos ka qaado baysa qaado aqli ma waxaan leeyahay aniga arrintaas eh, waan ugu digaya waan- yani digniin baan eh, bixinaya
Day Travel Agency. Dika Taweri. Dora hata irdi.
دوهر لواكو Jalal fayle wako.
دولمات راح لواكو Dayur usuman wako.
دوهم هامبركو لإنديشو Wallahi hadii adi lisanaka.
هديك سويدان تهاي هلو Afiska Day Travel Agency.
لكن دوريت دوريها Walkawa jalalay kadalishod.
نيروبيا اندول فضائي Ardi sababi indarare.
وانا دايوريها مركويديه Warshadu duubi gan.
بيضوا نيروبي Nairobi baylawa.
بيضوا أديس أبابا Ardi sababa baylawa.
دولمات كسلكين دياريي Di soy hafiska Day Travel Agency.
حفيظك دي ترافل أجنسي Way bakare inta singa suubiyay.
fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka سنعنك بافا دين ودمشل ايه تركي قطر هنديا بنغلاديش كينيا اي اوغندا south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo wiliba zimbabwe baasaboorka lay dhiibidaas ma dibii sida lahakiin diyaariyo galantada koosaar lay beesada dhiibas bulshay ku faa'iidaysadaa lay tarafel agency day travel agency wayba kale usu mucaawino cimdiyey sina kasta bilisiyadas deeq walbarasho oliinka bahadoono wadda meshal eh turkiga malaysia iyo uganda baldaamo kalena bulshoy may kumad aha gaalkacyo kismaayo baladweyne guraceel cadaada dhuusmareeb dhoble hobyo doolow hudur weejid iyo weliba dhammaan goboleed dalka day travel agency wayba iyo guruub la etaa ama kahirintaa dayuuriya international flyke oo duulimaadyada dibido unbahaayaan ee kenya airways ethiopia airways iyo turki airways ee dadweynow ku faa'iidaysadoo fayla xafiiska day tarafel agency baybasakayaale agaga arka dahabshiil cusub ha korjeedka bangigi hore umulay faahfaahinaya kulahariida taleefana nambaradiyo shalciyin eberliyal sede eber eber ebershan eberhal ama taleefonkenka dambooda eberli halsagaal toddobaatiyo siyeed kontomiyo siyeed tumun isiyeed hataba bulshoy ballantaana way go-aantiin ku faa'iidaysan duulimaadka raahada leh ee dhey travel agency agency day travel agency xafiisye inii baydhowla ku fura wayba suurtageliyey kayo group of company day travel agency
qayboga dhexa barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo haslideerna khiyaare waxaana kumida musharaxiinta xilalka guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamaanka koonfur galbeed iyo weliba bulshada koonfur galbeed soomaaliya jeedinga wacyigelinka eedan in laku digtoonaado cudurka coronavirus islamarkaasi teni iyo injeediyan qaabka lanku horseedi karo faafitaanka cudurkan coronavirus cali siciid fiqi oo ah musharaxan teegan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ko- bulshada koonfur galbeed soomaaliya ku digay in iyo isku ilaaliyaan faafitaanka cudurkan coronavirus buundada muddo laga joogo afar bilood ka badanba waxaa adduunyada ku soo kordhay cudur la magac baxay coronavirus ama loo yaqaano covid sagaali toban nineteen covid wuxuu ka taagayaa coronavirus disease sagaal iyo toban oo twenty nineteen oo december u bilowday cudurkaasoo ka bilowday dalka chinaha Eh, waxaa coronavirus horta wax cusub ma aha laakiin kan ayaa cusub oo covid i d ga sagaal iyo toban coronavirus waxaa ka mid ah sars cudurka la dhaho severe acute respiratory syndrome oo maaragtay markiisa hore ka imaaday kebeliga kadib maaragtay kadibna cudur kale ha- xoolo kale uu soo maray biniaadinka uu ku bilaawday inuu maaragtay saas u soo gaaro waxaa kaloo jira mers middle eastern respiratory syndrome aan lahaa iyadana waxaa keenay coronavirus taasoo markeedii hore bakayl- ba- eh, kabiliga laga qaaday kadibna geela lasoo marsiiyey bini'aadinka saas maaragtay eh, eh, saas ku soo gaaray badanaa waxaa arkaysa sacuudi arabia markay dadka tagaan eh, hargab oo aad u culus oo dadka ku dhaco kaa waxaa la lahaa mers mar covidkan waxa waaye eh, sagaal iyo toban waa cudur virus ah viruska horta il- waxaa jiro bacteria iyo virus bacteriga waxaa lagu arki karaa microscope caadi ah kanna waxaa lagu arkaa wax la dhaho electronic microscope waa inuu ahaadaa mataqaana electronic microscope marka eh, covidkan wuxuu keenaa qandho aad u kulul iyo qufac oo qaleel ah iyo kor xanuun iyo calaamooyin kaloo fara badan qufaca ee maarkino qaleelka waxaa ugu wacan ma ogtaadi markaad qufacaysid xaaqa ayaa kaa soo baxaysaa marka maadaama xaaqadii waxay noqonaysaa wax mucoska wuxuu noqonaa wax adag xaama kaa soo go'ayso haddaysan kaa soo go'in marka sanbabkay buuxsamaysaa meeshii laga neefsanaayo ayay xiraysaa markay xirto qofka wuxuu keenayaa waxaa ku dhacaya neeftii inay ku xiranto wuxuu u baahnaanaya ventilator in oxygen laga siiyo waxa uu- wuxuu u baahnayanaa in maaragtay eh, la geeyo eh, i c u si noloshiis loo badbaadiyo marka aakhirkiis qofka waa qeybta oo sabiirka oo khatarta ah dadka badanaa way ka boodaan qandho yar iyo mataqaana qunfac yarna waa ka boodaan boqolki siddeetan iyo shan meelahaas waa ka boodaan iyo sagaashan waxay ku xiran tahay hadba maarkiin oo dadka ku dhaco da-dooda iyo intay la egyihiin iyo cudurrada kale ay qabaan marka covid waxaa waaye eh, eh, dadka ka- ka- ka- kaasakarooga qabo diabetics ah iyo cudurrada maaragtay sida oo eh, eh, dhiigkarka ah ayaa horta maaragtay iyo dadka immunocompromiseka la dhaho oo immunitygooda jirkooda difaacidiis uu ku yaryahay ayaa horta uu halis u yahay laakiin waxaa la arkay caruur yari hataa inuu dilay dhalinyaro dildilay dad waayeel dilay dad dhadhaxaad u dilay marka cudurkan oo oo covid la yidhaahdo chineeska waad aragteen siday uga hortageen waa wadanka ugu horreeyey oo cudurkaa ka bilowday waxay sameeyeen wax la dhaho lockdown meesha dhan ay xireen magaaladii ay buufiyeen dadku waxay ka dhaadhiceen gurigooda inay joogaan inaan la issalaamin sababta waxaa waay salaanta intaa qofka salaantid cudurka qabo sankaagaa taabanaysaa cudurkii saasuu ka bilaabanaya marka sidaas darteed in la kala fogaado hal hal mitir loo kala fogaado mar kastana gacmaha la wax kastoo aad taabatid kursigan haddaa ka tagtid waa inaad gacmaha taabata marka waxaa loo baahan yahay in la iska ilaaliyo la yidhaahdo inaan la dhihin cudurkan soomaaliya kama dhacayo cudurkan soomaaliya waa ka dhici karaa inkastoo hadda runtii dowladda soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya tallaabo fiican oo lagu farxo ay qaaday waayo wax dibadda ka imaanaya male wixii gudaha joogayna haddii hadda ay jiraan waxay noqonayaan dad dibadda hore uga yimid toban beri toban iyo shan beri ka hor oo markay soo degaayeen calaamadii ka muuqanin xaafadahooda ay tagaan sidaas cudurka ay ku faafiyaan si kale hadda dad dibadda ka imaanaya ma laha oo cudurkan ku dhacay laakiinse waxaa ogaataa dibadda ma aha keliya yurub maxay dhahaan maaragtay iyo iyo iyo china iyo meelaha kale oo oo uu baabiyey dibadda kenya ka mid ah cudurkan ka dilaacay etoobiya ka mid ah ma garatay sidaas darteed marka aniga waxaan leeyahay shacbiga soomaaliyeed meel kastoo joogaan yaan la ha lagu dadaalo nadaafadda ha lagu dadaalo kala fogaanshaha ha lagu dadaalo gacmaha mar kasta ha la dhaqdo cudurkaana maaragtay ilaah naga qabto bilaahi towfiiq su-aal yar ma jiraan bini aadamku ku dhacay intii la ogyahay taariikhdan covid haddaa ugu horeey covid haddaa ugu horeey laakiin waa kuu sheegay coronavirus horta coronavirus waxaa loo dhahaa maaragtay crownka maakin oo boqortooyada la gashto ayuu oo kale spikes ayuu egyahay horta waxaa loogu yidhi structurekiisa saas u eg ma fahanteen Eh, wuxuu egyahay eh, maaragtay eh, coronavirusku caasabtlo flu ayuu keenaa fluga qandhada oo maarkin xumadda wadato waaye qan- maar- eh, dabka oo eh, kare- eh, qandhada wadato waaye ayuu keenaa waa badan yihiin Laakiin waa mid special ah ya waxaana loo sidaan sheegay eh, maaragtay eh, kabir inuu- in uu ka soo day laakiin waxaa la soo marsiiyey eh, xoog inay soo maraan waayo waayo kabir bini aadamka uma gu- cudurkan cudurada xoolaha iyo dadka suufiyaan waxaa lahaa zonosi xoolaha eh, maxay dhahaan waxaad u gudbinaysaa bini aadamka bini aadamka laga qaada xoolaha loo gudbinaa xitaa hadda waxaa la hayaa nukulaal ku dhacday coronavirus waayo waa zoonotic
adduunyadan horumartay adeegyadii la fududay abtirsiimadii oo i ilaha ku burqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeytay adiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu ati ima ee ilaakiin markaad tahaatay hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbiidan hakadaana haddana aan walbelee iddaa iyo xafiiska online-ku ka iilba internetka gacanta four g ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugohay hankulisho has daba roogaan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsamaan shaqeeyawka adeega hormuud hal ilama ma ee kooy baroyhaana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiin an dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega fosmel nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my sms intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahintaas daar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
qaybogidan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo aslideerna khiyaari maamulka gobolka banaadir iyo waliba usmuddo lama isbuuca mamnuucay xeebta leyda oo ah xeebtanka bulshada badan ee magaalada muqdisho iyo soo kaleeta meelo bulshada iyoan isku kooyayaan si lanka horseedo cudurkan coronavirus welina maamulka iyo sheegaya in muddo lama todobaad ay mamnuucatay in bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ka dhaqan magaalada muqdisho iyoan isku kooyan xeebta leyda oo ah xeebtanka bulshada badan magaalada muqdisho oo afyeenka gobolka banaadir iyo weliba warbaahinta isla wadaagay wareegtadagun laka mamnuucay meelo bulshada iyoan isku kooyan ee hasaartay gobolka banaadir
shirka maanta halkan ka dhacay eh, waxaa isugu yimid eh, guddiga heer gobol ee u qaabilsan eh, barnaamijkan eh, coronavirus eh, guddiga markuu shiray kadibna eh, waxaa shirkaasi ka soo baxay eh, wareegto eh, ku socota eh, dhammaan hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska ee magaalada muqdisho eh, waaxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar taliska qeybta guud ee ciidanka booliska soomaaliyeed agaasimayaasha guud ee maamulka gobolka banaadir xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaa og sidoo kale ee, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo weliba xafiiska ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ujeeddo hakiin isku imaansho bulsho iyo talooyin caafimaad tan iyo markii wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ay shaacisay in dalka in dalka soomaaliya laga helay caabuqa coronavirus kaasi oo dhibaato xoogan ku haya dunida waxuu maamulka gobolka banaadir qaatay garashada waajibka shaqo ee kaga aadan wacyigelinta bulshada ku dhaqan caasimadda si loogu hortago cudurkan faafa ee dilaaga ah ee covid nneteen tallaabooyinkai ugu horreeyey ee maamulka gobolka banaadir qaaday waxaa ka mid ahaa dhisidda guddi heer gobol oo ka shaqeeya ka hortagga caabuqa guddigaasi ayaa ku guulaystay dejinta istaraatiijiyad dhammaystiran iyadoona barnaamijyo wacyigelin iyo mid agab ka hortag la gaarsiiyey xarumaha dowladda hoose qaar ka mid ah goobaha barakacayaasha i d b s-ka iyo xarumaha caafimaad ee hoos yimaada dowladda hoose ee xamar guddiga oo sii ambaqaadaya baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ku aadan dhibaatada caabuqa coronavirus ayaa wuxuu shacabka iyo ganacsatada u gudbinayaa fariimo iyo talooyin caafimaad si loogu hortago islamarkaana loo yareeyo faafidda caabuqa coronavirus ugu horeyn iyadoo aanu ognahay in jaamacadaha iskuullada iyo dugsiyada qur-aanka la fasaxay islamarkaana bulshada ay u fududahay inay helaan wakhtiyo ay ku kulmaan ayaa waxa uu maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar uu bulshada ugu baaqayaa in la hakiyo kulammada bulsho iyo isku imaatinka goobaha la isugu yimaado maadaama caabuqa uu ku faafi karo isku imaatinka bulshada labo gebi ahaan waxaa la mamnuucay goobaha lagu caweeyo sida baararka shiishadda lagu cabo saddex xeebta liido oo gebi ahaanba xirnaan doonta lixda subaxnimo ilaa iyo tobanka fiidnimo muddo laba isbuuca waxa aan ka hadleyno waa xeebta dadka u yimaada inay ku dawaashaan number afar goobaha ganacsiga ee laisugu yimaado sida hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaan faraynaa in la hakiyo kulammada waaweyn ee isu imaatinka sida shirarka xaf- ee xafladaha iyo wixii kaloo soo raaca ee keeni kara isu imaatin bulsho oo sababi kara faafidda caabuqa covid nneteen hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska waxaa la farayaa inay diyaariyaan agabyo nadaafadeed ee loogu hortegi karo faafidda caabuqa coronavirus sida goobo farxal nadaafadeed iyo jeermis dile maamulka gobolka banaadir oo dhiirigelinaya ganacsiga caasimadda islamarkaana ka shaqaynaya badqabka bulshada waxa uu hoteelada maqaayadaha iyo goobaha dalxiiska farayaa in habfadhiga dadweynaha ay ka dhigaan mid kala fog si loogu hortago isku dhowaanshaha keeni kara faafidda caabuqa ugu dambeyn waxaan ku talinaynaa dhammaan qoysaska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho inay fuliyaan fariimaha caafimaad ee la xidhiira ka hortagga faafidda caabuqa covid nneteen fiiro gaara maamulka gobolka banaadir wuxuu dhowaan soo dhammaystirayaa habraaca lagu kormeerayo goobaha ganacsiga ee kor ku xusan si loo hubiyo in ay u fuliyeen talooyinka caafimaad ee sare ku xusan mahadsanidi
guud ahaan akhyaari barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan si la darirsi ay dhinaca sanaacdana gacan weyn ku jeysaya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan weliba siin kugu tabaanay sidaasiyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu